asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeya dagaalada iyo duqeymaha yuhuudda ee ka wadamarinka goodoonsan ee khaza waxaan maanta oo talaada dhagankaanu ku beegan maalinkii afar boqol konton iyo labaad oo xidhiidh ah aan warbixinteenna maanta idinkugu soo gudbin doonnaa duqeymo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza dagaallo xooggan oo lagu jebiyey askarta saayanada yuhuudda iyo maamulka gumaystaha yuhuudda oo sheegay in howlgalka duufaanu laksa la diyaarinayo tan iyo labada kun iyo lix iyo tobanka haddabaan ku horeyna duqaymaha ciidamada gumaystaha yuhuudda waxay marinka goodonsan ee khaza saacadii lasoo dhaafay ka geysteen duqaymo kala duwan oo ay ku shahiideen dad badan oo shacab ah kuwo kalena ay ku dhaawacmeen wararkaynaga soo gaaraya marinka khaza waxay sheegayaan in ciidamada yuhuudda ee duqaymaha uga badan ay ka geysteen waqooyiga marinka khaza halkaasoo muddo ka badan sagaashan maalmood ay ciidanka yuhuudda ku hayaan go'doomin dhan weliba duqayn gelinkii dambe ee maalintii shalay ka dhacday xerada jabaaliya waqooyiga marinka khaza waxaa ku shahiidiyay afar ruux oo shacab ah halkii ay dhawci kala duwan soo gaareen kuwo kale aadu fara badan sidoo kale waxaa weli halkiisa kasii soconayo duqeymaha madaafiicda loo adeegsaday ay ciidamada yuhuudda ka wadaan magaalada beytilaa'iya gaaraan isbitaalka kamaal cadwaan waxaana ilaa iminka maqan dhammaan dadkii ay qafaasheen ciidamada yuhuudda oo uu ka mid yahay agaasimaha guud ee isbitaalka doctor xasaam abuusafiya madaafiicda goobta ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ku garaaceen xaafadda zeytuun ee dhacda bariga magaalada khaza waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo iskugu jiro shuhaado iyo dhaawacyo isla xaafadani ciidamada yuhuudda waxay duqeyn aad u xoogan ka geysteen guri halkaasi ku yaalo ay degan yihiin dad shacab ah waxaana halkaasi ku shahiday dad badan oo shacab ah kuwaasoo ka mid ah qoyskii reydka ee gurigaasi deganaa halkii ay dhawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan xaafadda sabar ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana duqayntaasi ku shahiday dad badan oo shacab ah halkii ay dhawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan wararka murugada leh ee sidoo kale ka imaanaya marinka goodonsan ee khaza waxay sheegayaan in qaybaha kala duwan ee marinka ay ku dhinteen caruur ka badan boqol sideetan oo aan weli dhammaysan halka sano waxayna sheegayaan takhriirada halkaasi ka soo baxaya in carruurtan ay ku shahiideen duqaymaha iyo macluusha sida gardarada ay ciidamada yuhuudda halkaasi ugu wadaan waxay sidoo kale boqolaro ruux ay maanta ku dhiban yihiin marinka khaza maadaamaay halkaasi ka daayaan roobab mahiigaan ah sidoo kalena waxaa jira qawo aad u daran wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza ayaana waxay sheegtay in marinka khaza ay ku shahiidiya canugii shanaad sababo ku aadan qabowga halkaasi ka jira iyadoo uu dhanka kale xafiiska warfaafinta ee maamulka marinka khaza uu sheegay in dad aad u badan ay ku dhinteen qoobka halkaasi ka jira deegaano badan oo ku yaala marinka khaza ayaa waxaa maanta kumanaan ruux oo barakacyaal ay halkaasi ugu nool yihiin duruufo kala duwan oo aad u adag roobabka mahiigaankii halkaasi ka daayay ayaana waxay sababeen in teendhooyinkoodu ay biyaha qaadaan oo ay bannaan ka soo istaagaan dad badan oo teendhooyinkaasi ku hooyanayeen markii hore carruurta ku dhaqan magaalada beetxanuun ayaa iyaguna layl daran macluul iyo gaajo daran maadaamaysan halkaas soo gaaraynin wax gurmadaah ujeedka maamulka yuhuudda ee dullaanka waqooyiga marinka khaza ayaana waxuu yahay in guud ahaan manaadiqda waqooyiga laga saaro dadka falastiiniyiinta laguna daadgureeyo qeybaha kale ee khaza halkaasna laga dhiga qayb ka mida dhulka uu maamulka yuhuudda xoogga ku haysto islamarkaana halkaasi deegaamin loogu sameeyey dadka yuhuudda ayaan asalkooda dhulka lahayn siday waqooyiga duqeymaha iyo barakicinta uga socdaan ayaana waxay muujinayaan xaqiiqada dhabta ee hadafka dullaanka balse waxaa dhammaan ujeedooyinkaasi ganafka ku dhuftay mar walbana iskudayaya inay fashilayaan dagaalyahanada muqaawamada falastiin ee ka soo horjeeda dullaanka cadowga yuhuudda ee gumaysidoonka ah xasuuq aad u daran oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaanadii xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay soobeen istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuuddu geysteen saacadii lasoo dhaafay ayaa gaaraya ilaa iyo saddex xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan soddon ruux halkii dhaawaci kala duwan soo gaareen ugu yaraan boqol iyo konton ruux oo kale iyadoo ay cusad mudan tahay in tobanaan ruux oo shuhaadaah iyo kuwo kaloo dhaawacyo kala duwan qabay kuus xaniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo bilaha shubka hoostooda tirada guud ee shuhaadada muslimiinta tan iyo sanadkoon markii uu bilowday dagaalka khaza waxay haatan maraysaa in ka badan afartan iyo shan kun shan boqol afartan iyo kow ruux halkay dhawcuduna maraya in ka badan boqol sideed kun saddex boqol soddon iyo sideed ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo afar iyo toban bilooda uu socdo dagaalka marinka khaza ay ciidamada yuhuudda si isku mid a u duqeynayaan min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suurtagal ah inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawac dadka reer khaza maadaamaay weli socdaan duqaymaha yuhuuddani si arxandaraha u beegsanayaan dadka barakacyaasha ah dhanka kale kooxaha muqaamada falastiin ayaa waxay weeraro kala duwan ku beegsadeen ciidamada cadowga yuhuudda ee duulaanka gardarada ku soo qaaday deegaanada kala duwan ee marinka khaza gumaadka iyo xasuuqa wuxuushnimadana halkaasi ka wadaa weerarada ay dagaalyahanada muqaamada falastiin ku beegsadeen askarta yuhuuda ayana iskugu jira kuwa toos ah duqimo lagu garaacay saldhigyadooda iyo deegaanaday xoogga ku haystaan iyo weliba weeraro dhabagal ah oo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey yuhuuda ciidamada wax iskacaabinta falastiiniyiinta ayaa waxay shaaca ka qaadeen in dagaalyahanadooda ay weerar qorshaysan ku qaadeen xarun milatid ay ciidamada yuhuudda ku leeyihiin jabaaliya ee dhacda waqooyiga marinka khaza siday warar ku tibaaxayaan waxaa halkaasi ku waxyeeloobay ilaa iyo shan xubnood oo ka tirsan ciidamada saynada yuhuudda bayaan ka soo baxay kooxda muqaamada ayaa lagu sheegay in sidoo kale ay dagaalyahanadooda halkaasi ku gubeen gaari gaashaaman noociisan uu yahay markaaf kaasoo yaalay xarunta ee weerarka iktixaamka ku qaadeen dagaalyahanada alkhasaam sidoo kale waxaa xarunta dhexdiisa ay ku gubeen dagaalyahanada muqaamada gaari jeeb ah oo halkaasi yeelay waxaana gudaha gaarigana ku sugnaan sida ay bayaanka ku sheegeen tiro ciidamo yuhuudda ah sidoo kale waxay sheegeen dagaalyahanada muqaamada falastiin in gaari kaloo gaashaaman ay ku beegsadeen waqooyi bari magaalada beet xanuun ee dhacda waqooyiga marinka khaza siday iyagu sheegteen waxay gaarigani ku bartilmaamaysadeen gantaalka alyaasiin boqol iyo shan waxaana halkaasi dhimasho ayaa dhaawac ku noqday wixii askariga la socotay gaariga dhanka kale dagaalyahanada muqaamada falastiin waxay sheegeen in labadii maalmoodii lasoo dhaafay ay dagaalyahanadooda gantalle ku garaaceen magaalada ay caasimada ka dhigteen maamulka gumaystaha yuhuudda ee talaabiib iyo magaalada barakeysan alquduus ee gumaysiga yuhuudda ku jirta guuto ka tirsan dagaalyahanada muqaamada falastiin bayaan ay soo saareen gelinkii dambe ee maalintii shalay waxay ku shaaciyeen in dagaalyahanadooda ay duqeymo aad u xoogan ku garaaceen deegaanada yuhuudda xooga ku haystaan oo ay ka mid yihiin talaabiib alqudus iyo sadiirood waxayna intaasi raaciyeen middan ay jawaab hordhaca u tahay jaraa'imta ay ciidamada yuhuuddu ka geysanayeen magaalooyinka deegaanadii xirooyinka ay dadka barakacayaasha ku sugan yihiin iyo sidoo kale xukugallada ay yuhuuddu ka geysanayeen daanta galbeed iyo masjidka xormada leh ee alaqsaa idaacadda ku hadasha afka maamulka yuhuudda ayaa waxay sheegtay in duqeymo xooggan oo gantaalla ah kuwaasoo laga soo tuuray dhanka magaalooyin ku yaala marinka khaza ay ku dhaceen dhulka uu maamulka yuhuudda xooga ku haysto ciidamada yuhuudda ee ku sugan gudaha dhulka ay xooga ku haystaan ayaa waxay iyaguna dhankoodu sheegeen in magaalooyin badan uu ku yaala halkaas laga maqlay seeriga degninada bixiya sidoo kale janaal laba iyo toban ee maamulka yuhuudda ayaa wuxuu sheegay in gantalo laga soo tuuray dhanka magaalada beetxanuun ay ku dhaceen qeybu ka mid a dhulka uu xooga ku haysto gumaystaha booliiska maamulka yuhuudda ayaana waxay dhankoodu iyaguna sheegeen in howlgalo ay ka sameynayaan goobo badan oo ay ku dhaceen gantaalada ay soo tuureen dagaalyahanada muqaamada falastiin si kastaba ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa waxay marinka goodoonsaneen khaza iyo weliba dhulkay xooga ku haystaan ay ku wajaheen dagaallo xooggan oo lagu dhigbixiyey taliska militariga saynad yuhuudda ayaana wuxuu sheegay in hal asir uga dhintay mid kaloo sargaalna uga dhaawacmay dagaallo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay waqooyiga marinka khaza ugu dambayntii howlgalka duufaanul laksa ee soo bilowday toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka islamarkaana soconaya ilaa iyo iminka ayaa wuxuu maamulka gumaystaha yuhuuddu u geystay khasaare kala duwan oo dhan weliba ah iyagoo ku waayey kumanaan askari kuwo kalena ay uga dhaawacmeen sidoo kalena kumanaan kale ay ku beeleen dhanka dhimirka boqolaal ruux oo kalena ilaa iminka ay gacanta ugu jiraan dagaalyahanada muqaamada falastiin waxayna sheegayaan qaar ka mid a mas-uuliyiin ka tirsan maamulka yuhuudda iyo xisbiga mucaaradka in lagu fashilmay ka hortagaya feejignaanta dhanka militariga iyagoona xuseen wax walba oo khasaare ah oo laga dhaxlay duulaankan ay dusha ka saarayaan dhiigyacab netanyahu janaal labiyo toban oo soo xiganaya taliska militariga saynada yuhuudda ayaa wuxuu daabacay warbixin mala ah oo aan xaqiiqo ahayn waxaanuu ka dhawaajiyeen howlgalkan ay dagaalyahanada muqaamada falastiin ku howlanaayeen diyaarintiisa tan iyo labada kun lix iyo tobanka kolkaasoo laba sanoo qora laga joogay howlgalkii ballaarna iyo casfun ma'kuul ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa waxay sidoo kale sheegeen in dagaalyahanada muqaamada falastiin howlaha sirdoon ee ku aadan dagaalkani iyo sidoo kale macluumaadka guud ee goobaha marinka khaza ay ka baaraandegayeen muddo sannada ah iyagoona kaamirooyin ku rakibay meelo badan oo ka mid ah marinka khaza arrinta xasaasiga ah ee ka dhawaajisay xukuumadda talaabiib waa in muqaamada falastiin ay hore u jabsadeen kombyuutarada iyo taleefanada xubnaha sirdoonka waxayna ahaayeen mid la socda dhammaan dhaqdhaqaaqa sirdoon ee maamulka yuhuudda iyagoona ogaa wax walbau ku saabsan kulmada isugu yimaadaan xubnaha ka shaqeeya sirdoonka waxayna kooxaha muqaamada falastiin ku guulaysteen inay dabagal ku sameeyaan saraakiisha iyo madaxda ugu sarraysay amniga maamulka yuhuudda go'doomin socotay muddo siddeed iyo toban sano kadib waxay dagaalyadan muqaamada falastiin u suura gashay fulinta howlgal wax badan ka bedelay habsami socodka siyaasadda maamulka gumaysidoonka ah waxaana hal mar qarxay howlgalkii taariikhda galay ee maamulka gumaystaha yuhuudda khasaaraha nafeed iyo midka maaliyadeed gaarsiiyey ee duufaanul laksa isagoona bilowday subaxii sabtiga toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka waxaa sidaasoo qoray janaalka labiiyo toban ee maamulka yuhuudda ee ku hadla afka cibriga